وقل رب زدني علما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار درسigan aan qaadan doono in sha allah waxaan ka qaadanaynaa manduumaة اlqawaacid alfiqhiya lisheekh cabdiraxmaan assicdi raximahullah tixda gabayga ah ee sheekh cabdiraxmaan assicdi siinka la hoos dhigo ama assacdi siinka la kor yeelo marna waa sheekha aabayaashii mid ka mid a loogu abtirinayo marna waa qabiiladiise kitaabka manduumada tixda gabayga ee uu ka tiriyey qawaacidda maadada fiqiga maanta waxaa laga joogaa sheekha dhimashadiisa raximahullah toddobaatan sano maxaa yeeley sheekh wuxuu dhintay kun saddex boqol toddobaatan iyo lix waa laga yaabaa meelaha qaar kun saddex boqol toddobaatan toddoba in lagu sheego marka kun saddex boqol toddobaatan iyo lix haddana taariikhdu maanta waa kun afar boqol afartan iyo lix toddobaatan sano ayaa laga joogaa sheekha dhimashadiisa raximahullah kitaabkan kitaab aad u qiimo badan waaye xaqiisana ma guda karno boqolkiiba hal laakiin insha allah maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu culummadu dhahan waxaan la wada heli karin dhammaantii lagama wada tago ama maa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu marka laqbayn aan isku dayo isa saaro insha allah wax kooban oo macnahana aan dul saaro haddii ilaahay idmo sheekhu wuxuu yidhi raximahullah alxamdu lilaahi alcaliyi alarfaqi wa jaamici alashyaai walmufariqi di nicami alwaasicati alghaziira والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار شيخ وحور الحمد لله الحمد أمان يما هاد دمانتد لله إله بأسونات الله العلي سرين تبضن الله الأرفق ترد إيا دبرين تبضن u turidday u dhibrinta badan wa jaamici alashyaai sheeyaasha ilaahayga kulmiya iyo walmufariqi ay wa mufariqi alashyaai sheeyaasha midka kala tagsiiya sheekhu ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaantiisa iyo mahaddiisu ku bilaabay hadalka oo waxa uu yidhi alxamdu ay kula alxamdi ammaan iyo mahad oo dhan lilaahi ilaahay u sugnaatay lilaah ay almacbuudu bixaq ilaahayga xaqa lagu caabudo keligiis waay ammaan baa ilaahay u sugnaatoo ilaahay wuxuu ku ammaanan yahay subxaana inuu leeyahay alasmaau alxusnaa alasmaa'u alxusnaa iyo wasifaatu almuthla sifaatu alaclaa inuu ilaahay leeyahay magacyo ammaan ku dhammaaday iyo tilmaamo sarsarrayn badan waa ku ammaanan yahay ilaahay ilaahay wuxuu ku ammaanan yahay subxaanah wa tacaala axkaamtiisa axkaamta sharciga iyo axkaamta koonka ilaahay wuxuu ku ammaanan yahay subxaanah wa tacaala abaalmarinta uu ku bixiyo acmaasha shar iyo khayrba ilaahay wuxuu ku ammaanan yahay subxaanah wa tacaala afcaashiisa ficiladiisa ammaan ilaah baa iskale sidoo kale mahad oo dhan ilaah baa leh oo ilaahay wuxuu ku mahadsan yahay nicmooyinkiisa aan la soo koobi karin ay ugu weyn tahay nicmada diinta ay ku xigto nicmada adduunyada marka ammaan iyo mahad oo dhan lilaahi ilaahayba u sugnaatay allah almacbuudu bixaq waa midka xaqa lagu caabudo waa meesha ilaah uu yahay midka la caabudo marka alxamdu ammaan iyo mahad oo dhan lilaahi ilaahayba u sugnaatay allaha alcaliyi sarraynta badan korraynta badan ilaahay waa korreeyaa ilaahay waa sarreeyaa subxaana rabbiya alaclaa ilaahay wuxuu ku sarreeyaa ayay leeyihin ahlu cilmigu wuxuu ku sifaysan yahay culuwu culuwu daat wa culuwu alqadar wa culuwu alqahar ilaahay isagaa sarreeyoo makhluuqaadkiisa carshiga ugu koreeya ayuu ilaahay ka sii sarreeyaa alraxmaanu cala alcarshi istawa huma istawaa cala alcarshi aayaad baa ku soo arooray marka makhluuqaadka ilaahay carshiga ugu sarreeyu ilaahay ka sii koreeyaa subxaanahu watacaala marka ilaahay subxaanahu watacala isagaa sarreeya caza wajal ilaahay makhluuqaadkiisa kuma dhex jiro makhluuqaadkuna ilaahay kuma dhex jiraan waa kuwa ahlu sunnuhu odhanaya baa'inu min khalqihi ilaahay makhluuqaadkiisa waa ka baxsan yahay waa ka soocan yahay subxaanahu watacaala waxaa kaloo ilaahay ku sarreeyaa culuwa alqahar culuwa alqadar ilaahay qadarkiisaa sarreeya iyo qiimihiisa wamaa qadarullah xaqa qadrihi ilaahay qadarkiisaa sarreeya waxaa kaloo ilaahay ku sarreeyaa subxaanahu watacaala alqahar wahuwa alqaahiru fowqa cibaadih awooddiisuu ilaahay ku sarreeya iyo muquunintiisa subxaanahu watacaala marka ilaahayga alcaliya sarraynta badan dhinac walba u sarreeya ammaan ku sarreeya ilaahay subxaanahu watacaala caza wajal carshigiisa ka sarreeya oo makhluuqaadkiisa ugu korreeya ilaahayga qadarkiisa ku sarreeya ilaahayga awooddiisa ku sarreeya allaha al arfaqi u dhibrinta badan rafiiq u turidda badan cid kasta ilaahay baa ka turid badan oo ka naxariis badan subxaanahu watacaala maxaa yeeley turid iyo naxariis oo dhan ilaah bay ka imaataa tabaaraka watacaala wa jaamici alashyaai sheeyaasha allaha kulmiya oo ilaahay sheeyaal buu isku xukun ka dhigaa tusaale ahaan mu'miniintuu isku xukun ka dhigoo wuxuu isku xukun kaga dhigay inuu wada hanuuniyey hanuunkii haba ku kale ha ku kala sarreeyaane wuxuu mu'miniintu ilaahay isku xukun uga dhigay inuu jannada wada geliyo haba ku kala horreeyaan hana ku kala sarreeyaane laakiin ay wada jannada ku wada dhammaadaan mu'miniinta ilahay waa ku kulmiyey gaaladii ilaahay wuxuu ku kulmiyey gaalnimo wuxuu ku kulmiyey subxaanahu watacaala gaaladii baadi wuxuu ilaahay ku kulmiyey gaaladii naargelid iyo kuwaarid ilaahay subxaanahu watacaala bani aadamkii wuxuu ku kulmiyey qaabkuu u abuuro kaga duwan makhluuqaadka kale marka ilaahay wuxuu ku kulmiyey acmaashii wan wanaagsanayd xukunka wanaaguu ku kulmiyey camalun saalix acmaashii xumadna xukunka xumiyuu ilaahay ku kulmiyey ilaahay marka isagaa wax ashyaasha ashyaada kulmiya oo xukunka ku kulmiya walmufariqi ashyaasha ilaahay isagaa kala tagsiiya wax wada joogo ilaahay kala tagsiya dadkii wada noolaay baa qaar ka dhimanaya oo kala tegayaan dadkii isku meel joogaa qaar ka tegayaan meel kale u guurayaan ilaah baa kala tagsiiya ashyaasi xukunka ilaah ku kala tagsiya oo mu'miniintii iyo gaaladii ilaahay waa kala xukun duwe afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin muslimiinta miyaan mujrimiin oo kale ka dhigaynaa waa kala duwe ilahay xukunkoodii wuxuu ilaahay kala duway subxaanahu watacaala ahlu jannihii ahlu naarkii uu kala duway ilaahay baadidii hanuunkuu ilaahay kala duway xalaashii xaarantuu ilaahay kala tagsiiyey xaqiyo baadilku ilaahay kala tagsiiyey sunnadii bidcaduu ilaahay kala tagsiiyey habeenkii maalintuu ilaahay kala tagsiiyey marka ilaahay isagaa wax isu geeya waxna kala tagsiiya wax kala maqnaa ilaahay isagaa isu keena isagaana kala fogeeya tabaaraka wa tacaala waxa isku midka ah ilaahbaa sima waxa kala duwanna ilaaha kala duwa wax kala duwan ilaahay ma simo wax simanna ilaahay ma kala tagsiiyo subxaanahu watacaala ha laba qofoo isku xukuna ilaahay kalama tagsiiyo isku xukun buu siiya laba qofoo kale xukun duwanna ilaahay isku xukun kama dhigee waa kala tagsiiya subxaanahu watacaala ilaahaygadii nicami nicmooyinka u saaxiibka ah nicmooyinka aan la soo koobi karin ilaahayga leh waaye nicmooyinka alwaasicati ballaaran nicmooyinka alghaziirati faraha badan isna raacraacsan ay alkahiiratu almutataabica nicmooyinka alghaziira faraha badan roobka ayaa la yidhaha waa matarun ghaziir waa marka roobku uu fara badan yahay dhibcihiisuna israacraacayaan ilaahayga nicmooyinkaas israacraacsan daqiiqad walba ayaa ilaahay wadnahaaga subxaanahu watacaala wuxuu u shaqaaleeyey inuu jirka dhiigga ku furo oo hawada ku furo marka nicmadaada ma joogsanayso nicmada ilaahay kuu galay jirkaaga maskaxdaada qaabkaad u shaqaynayso wax istaagaya ma ah waa nicmo mutataabic ah tusaale ahaan ilaahayga waalxikami albaahirati alxikami dilxikami xikamka u saaxiibka xigmooyinka shaygoo la dhigo meesha ku habboon iyo wakhtiga ku habboon iyo sida u habboon xikamka albaahirati la yaabka leh imbahaar ku ridaaya yaab gelinaya caqliga xikamka alkahiirati faraha badan intaas waa ammaan iyo mahad ilaahay subxaanah watacaala sheekhu uu u sugay si kastuu sheekhu ilaahay u ammaano ammaantiisa ma gaari karo cid gaari karta ma laha ahlu thanaa'i waalmajid axaqu maa qaala alcabdu wa kullunaa laka cabdun waa laa nuxsii hanaa'an calayku dhihi jir nebigu sala allahu caley wasalam ilaahow ammaantaada ku celcelinteeda ma koobi karno ilaahay ammaantiisa lama koobi karo marka lama gaari karo sidaa daraaddeed xataa nebigeenna moxamed sala allahu caleyh wasalam cilmi aan ilaahay hore u barin oo ilaahay ku ammaano ayaa ilaahay wuxuu bari doonaa maalinta qiyaamada markuu u shafeecayo dadka ee uu sujuudsan yahay xaaladdaa sujuudda nebiga sala allahu caleyh wasalam ilaahay wuxuu ku bari doonaa wuxuu alla ku ammaano oo aan hore loo barin marka ilaahay ammaantiisa ma koobi karno laa nuxsi thanaan calayk markuu ilaahay marka sheekhu uu ammaantiisa subxaanahu wa tacaala wax ka tilmaamay allana u mahad celiye wuxuu yidhaahday xaqii labaadu aaday oo ah xaqu rasuul sala allahu caleyh wasalam xaqa ahl beytkiisa mu'miniinta xaqa saxaabadiisa ayuu aaday oo wuxuu yidhi uma dabadeed assalaatu ammaani maca salaamin nabadgelyo lala qabo ammaan iyo nabadgelyo wada socda ammaantaas iyo nabadgelyada socoto daa'imi ay daa'imin joogto ah cala rasuuli rasuulka dushiisa ha ahaato ha rasuulka dushiisa ha ahaato alif ilaamka waxay faa'iidaynaysaa rasuul laysla yaqaano wa waa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulka dushiisa ahaato kan la soo diray rasuul bimacnaa mursal midka la soo diray oo ilaahay fariinta la soo diray xaqa la soo diray salaad ammaan iyo nabadgelyo dushiisa ahaato rasuulka alqurashiyi qurashiga ah oo qabiilada reer quraysh u dhashay rasuulka al khaatami dhammaystirka ahoo rususha u dambeeya calayhi salaatu wasalaam meeshaa sheekhu wuxuu salli iyo salaam u jamciyey nebiga sala allahu caleyh wasalam sala allahu caleyhi wasalam macnaheed maxaa waa sallaa ha ammaano waa allaahu alleh calayhi cala rasuuli wasallam hana badbaadiye waa rasuulka haddaad ugu duceydo ilaahay inuu ammaan iyo nabadgelyo isugu darana diintiisa iyo dadka raacana ammaan iyo waxaad ugu duceyday iyo nabadgelyo ilaahay inuu siiyo subxaana wa tacaala ilaa nebiga sala allahu caleyh wasalam ammaantiisa iyo nabadgelyadiisu waxay ku dhammaystireen diintiisa iyo mu'miniinta raacay inuu ilaahay subxaana wa tacaala iyagana uu nabadgeliyo oo ilaahay subxana wa tacaala uu badbaadiyo oo ilaahay uu nicmooyinkiisa uu ku daboolo kadibna sheekh wuxuu yidhi wa aalihi salaad iyo salaamiba aalihi nebiga dushiisa ha ahaato ahalkan maanta waa maxay waa qoyskii nebiga sala allahu calay wasalam ee mu'miniinta ahaa iyo wa saxbihi saxaabadiisa nebiga sala allahu caleyh wasalam salaad iyo salaam dushooda ahaato saxaabada iyo ahalka al abraari baariyaasha ahaa ahalka iyo saxaabada alxaa'isi maraatib alfakhaari alxaa'isi maraatib alfakhaari martabooyinka iyo darajooyinka lagu faano kuwa helay ay annaa'iliin kuwa helay alxaasiliin calayha ee koobay ee helay meeshaana sheekhu wuxuu salaad iyo salaam isugu daray nebiga sala allahu caley wasalam ahalkiisa qoyskiisa mu'miniinta ah iyo saxaabadii nebiga sala allahu caley wasalam baariyaasha ahaa ahalka iyo saxaabada oo helay darajooyin lagu faano meel sare gaari waan garanaynaahoo ahalka nebiga sala allahu caley wasalam waa dadkii rumeeyey calayhi salaatu wasalaam ee mu'miniinta ee qoyskiisa ahaa reer bani haashim iyo reer bani cabdilmutalib iyo وصحبه صحابي يقولون وايبا صحابي واي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك قفك النبي رميي قفك النبي لا كلمي اسغو رميسن مركاس ولا كلمي ايمان كان ku dhintay oo islaamnimo ku dhintay saxaabi kaasaa la yidhaa qofkaasina qof kasta waa ka fiican oo kadib ka yimaada caalim kastuu yahay saxaabigaa ka fiican saxaabigu nebiga sala allahu calay wasalam muddo kooban ba hala kulmo sida imaam axmed bin xambal raximahullah caalimkaa weynaa imaam shaafici ardagiisii oo kitaabkiisa usuulu sunnaha ee qiimadaa badan kitaabka usuulu sunnaha kitaab aad u qiimo badan waay walaalaha muslimiinta oo kula talinaa kitaabka inay akhriyaan caalimka weynkaa ee la wada ammaanay oo culummada caanka ka imaam axmed bin xambal ee madhabka iskale a'immada afartaa mid ka mida ayaa kitaabkaa qoray sheekhu kitaabka wuxuu ku faahfaahiyey fadliga saxaabadu ay leeyihiin uuna ku sheegay qof kasta oo saxaabada ka dembeeyey saxaabada midka ugu yar xagga suxbada ee nebigu sala allahu calay slam waqti aad u kooban xataa la kulmay inaanu gaaraynin qofkaa ka dambeeya qofku doonaba ha ahaado maxaa yeelay nebiga sala allahu calay wasalam kulankiisa adoo rumaysan wax loo dhiga ma laha cid aan arrintaa helin ma gaari karto subxaana allah maanta waxaan ognahay qofku inuu dadka madaxda ama dadka dhaqaalaha leh ama dadka magaca leh culummada waaweyn qofku inuu la kulmo sharafu u arkaa hadda ka hor baa nin odayaho dowladdii soomaaliya siyaad barre madaxweynaha uu ka ahaa ee meel sare ka joogay ayaa gurigiisa uga casumay marka casumaaddii kadib waxaan ku arkay meesha qolka aan joognay sawiraa ku dheggan laba nin ayaa ku sawiran sawir waaweyn mid waa garanayaa boqorada sacuudiga mid ka mid u ahaa laakiin qofka kale ma aqaano marka ninka odaga waxaan uga naseexeeyey waxaan horta sawirada in la sawiraa ma bannaano axaadiisa ku soo aroortay mar haddaanay daruuro ahayn ma bannaano in sawirada la sawiro waana arrin aan walaalaha kula talinayo rag iyo dumarba sawirka waxyaabaha dawaatul arwaaxa ma la ogola axaadiis badan baa ku soo aroortay marka laga reeba hadday danu keento sida baasaboorka wax lamidka waxaa kaloon ku idhi midda kale xataana xataa xataa sawirkiisii bannaana dembi in la derbi in la surto maaha wuxuu yidhi niyahow marka waxaan kula tali inuu iska meesha ka sawiradana tirtiro baabi'iyo meeshana ka qaado meeshana ka qaado baabi'iyana wuxuu yidhi horta intaadan dhihin meesha ka qaad ma taqaanaa dadkan waa eega waxaa idhi mid ka mida waa u jeedaa inuu boqorada sacuudi mid ka mid yahay laakiin ma aqaan hadda boqor uu yahay kan kalena ma garanayo wuxuu saas darteedaad leedahay meesha ka qaado baabi'iyuu sawirkan waa boqor hebel buu yahay hadda aniga boqorkii ma xasuusto waa labaatan shan sano meelaha mar laga joogo igu lahaa wuxuu boqor hebel waayuu igu yidhi kan kalena waa anigu igu yidhi oo boqorka la kulmay markaas eeleeda uu yidhi meesha ka qaad waxaan uga dan leeyahay ninka odagaa waxaa qiimo weyn la leh inuu boqorkaa sacuudiga la kulmay waxaan ognaha maanta dadka madaxda adduunyadu markay kulmaayaan wakhtiyaa la siiya ay istaagaan oo isgarab istaagaan oo sawir laga qaato waa wax la weyn dad baa waxay lacag badan ku bixiyaan nin magac leh qof magac leh inay u yeertaan oo la fariistaan oy sawirro isaga qaadaan qiimo weynay la tahay qofku inuu madaxweynaha iyo boqorka iyo ninka mataqaana magaca ummadda ku leh inuu la kulmo waaba lagu qadariyaaba oo waxaa le ninkan hebel wuu la kulmay hadday sidaa tahay dadkii adduunyada ku kulmaayay qof magac adduunyada leh inaad la kulanto adoon xataa diin la wadaagin ka waran haddaad la kulanto khayrul beriya makhluuqaadka ilaahay kan ugu fiican oo weliba adoo iimaankii la wadaagtidoo aslul iimaan rumaysan nebiga sala allahu caleyh wasalam arrintaasi miyaanay ku siinaynin sharaf qof aan nebiga la kulmin sala allahu calay sl aanu heli karin way ku siinaysaa marka arrintaa la soco saxaabadu sidaa daraaddeed qadar weyn fakhaar maraatib alfakhaari lagu faano ayay leeyihiin ayay ka leeyihiin waa maxay cinda ahlisunna waljamaaca sidaa awgeed hal saxaabi qofka wax ka sheegay sida imaam axmed kitaabkaa ku sheegay intaqasa minhum hal saxaabi ahlubidac wa maanta waxaad arkaysaa wadaadda saxaabada dura siday sayid qutub oo kale dad waxaad arkay qaladaadkiisa laga reebi la'yahay u xamaasoonaaya u ciishoonaya waana arrin tusinaysa inaanay daacad ka ahayn caqiidada saxiixa ee saliimka ah wey efiyo qofka caqiidada saxiix hadday ka tahay caqiidada wax walba kala weyn qofkii khilaafa caqiidadu khilaafa saxaabadu marka waxay leeyihin maqaamkaa sare alxaa'isi maraatib alfakhaari martabooyinka lagu faano kuwa helay kadibna sheekhu wuxuu yidhi iclam hudiita ana afdal alminan cilmun yuziilu shaka canka waddaran wayakshifu alxaqa lidi lquluubi wayuusilu alcabda ila almatluubi faxris calaa fahmika lilqawaacidi jaamicati almasaa'ili shawaaridi fatartaqi fi lcilmi khayra murtaqaa wataqtafi subla aladii qad wufiqaa sheekhu wuxuu yidhi iclam ogow hudiita ha lagu hanuuniye anna afdal alminan ay nicam minanka minooyinka nicmooyinka tan ugu fadliga badan cilmun inuu yaha waa cilmi waa aqoon waayo ka sifey cilmigaasoo yuziilu zuulinaya oo meesha ka saaraya ashaka shakiga canka adiga kaa saaraya cilmun yuziilu canka shaka waayo cilmi shakiga kaa saaraya shakiga waa aqoon dari kaa saaraya shaki haddaa aragto aqoon dari waayo cilmun cilmigaas yuziilu zuulinaya ashaka shakiga aqoon darida canka adiga kaa zuulinaya iyo wadarana wasakhda ayal qadir kaa zuulinaya waxa uu sheekhu ku leeyahay waxaad ogaataa nicmooyinka waxaa ugu fadli badan nicmooyinka ilaahayda nicmi ah nicmooyinka u saaxiibka ka soo warramay nicmooyinka waxaa ugu fadli badanuu sheekhu leeyahay cilmun cilmi yuziilu zuulinaya ashaka shakiga canka adiga kaa zuulinaya wadarana wasakhda cilmigaasoo wayakshifu faydaayana alxaqa xaqa lidil quluubi qulubta kuwa u saaxiibkaa quwa qulubta leh oo qulubtoodu nooshahay xaqa u caddaynaya wa yuusilu gaarsiinaya alcabda addoonka ilalmatluubi danta gaarsiinaya sheekhu meeshan wuxuu ku ammaanay cilmigii oo wuxuu ku sifeeyey cilmiga laba arrin arrinta koowaad cilmigu inuu ku tahiraayo ku nadiifinayo muxuu kaa tahiraa laba arrin wuxuu kaa tahiraa shakiga oo aqoon darri ah aqoon darriyu cilmigu kaa sifeynaya markaad cilmi barato shakigii iyo aqoon darriya meesha ka baxdeen waxaa kaloo cilmiga kaa sifeynaya addaran wasakhda oo macaasida qalbiga mataqaana fasahaadinaysa wa marka waxaa la yidhaha atasfiya cilmigii meeshii tasfiya sifayn buu samaynaa qalbigaa kuu sifaynaa waa yahay markii qalbigaagii uu saafi noqo oo jahligii meesha ka baxo oo macsidii meesha ka baxdo jahliga meesha muxuu kaga baxaa cilmigu kaga baxa macaasida maxaa ka diga oo xumideeda kuu sheega iyo caaqibadeeda xun iyo fasahaadkeeda dhibkeeda cilmigaa kuu sheega cilmigii marka qalbiguu sifaynaa markuu qalbigii sifeeyo wayakshifu wuuna feydaa cilmigii alxaqa xaqiyuu feydaa yuu u feydaa cid kasta uma feydo cilmigii xaqa oo uma caddeeyo lidilquluubi qulubta kuwa u saaxiibka ah cilmigii xumo keliya kaa dahiri maayee wayuusilu waa ku gaarsiinaa wayuusilu waana gaarsiinaa cilmiga weye alcabda addoonka ilalmatluubi danta uu leeyahu gaarsiinaa waxaa la yidhaahdaa altasfiya waatarbiya waa hadalkii sheekh albaani aad ugu caan baxay altasfiya waatarbiya uu leeyahay waa in dadka la sifeeyo macaasi iyo mataqaanaa caqiide fasahaada iyo bidcooyin iyo jahl iyo faham qaldan laga sifeeyo waatarbiya kadibna khayrka lagu barbaariyo khayrka lagu barbaariyo koob haddaad rabto inaad biyo ku shubato waxaad samaysaa koobka nadiifi marka hore markaad nadiifido biyihii saafidaa ku shubo laakiin koobkiiyo wasaqu ku jirto biyihii haddaad kula shubto waa la wasaqoobayaan si kastoo biyahaasu nadiif u yihiin saasoo kale cilmigu wuxuu samaynaa qalbigu wuxuu ka saaraa marka hore aqoon darrida iyo wasaqda macaasidii iyo cuduradii qulubta ku dhacayay kibirkii iyo istuskii iyo islaweynigii iyo macsi jacaylkii iyo shakigii iyo wixii o dhan uu qalbiga ka saaraa kadibna qalbigii wuxuu ku barbaarina uu gelinaa uu ka buuxinaa almatluub waxaa loo dan leeyahay oo toosnaan iyo nuur ah cilmigu marka sheekhu ku ammaanay wax la hela marka cilmiga ugu fiican nicmooyinka ugu wanaagsan buu yidhi sheekhu mar hadday sidaa tahay muxuu yidhi sheekhu faxris calaa fahmi kalilqawaacidi jaamicati almasaa'ili shawaaridi fatartaqi fi lcilmi khayra murtaqaa wa taqtafi subla aladii qad wufiqa wuxuu yidhi maadaamuu cilmigu sidaa yahay faxris ee ku dadaal calaa fahmika fahmidaada lilqawaacida qawaacidda aad fahamto qawaacidda ka sifay jaamicati almasaa'ili arrimaha ururinayay masaa'ili masaa'ilka ya masaa'ilka arrimaha kulminayay masaa'ilka ashawaariddi ee qarsoomayday ama tegayday shaarid waxaa laha shayga gooni u baxa masaa'ilka qaar baa qarsoomayo daahiroo muuqda ma aha waa mas'alo dhuumanaysa waaye oo daqiiq ah oo aad u qarsoon waaye marka qawaaciddu waxay kuu soo ururinay kuleeyahay sheekhu qawaaciddu waxay kuu soo ururinaysaa masaa'isha ma aha masaa'isha muuqata ee daahirka ee xataa kuwa qarsooma oo aad daqiiqa u ah ayuu cilmi ay qawaaciddii kuu soo ururinaysaa oo fatartaqi markaas waa kore fil cilmiga cilmi waxaad ku kore khayra murtaqaa meel la koro midka u wanaagsan haddaad qawaaciddii aad fahamto oad barato sheekh wuxuu leeyahay cilmiga waxaad ka gaari ood ka kore khayra murtaqaa murtaqaa meel la koro midka uu khayrka badan meel saraad cilmiga ka gaari ku leeyahay wa taqtafi ay watatabic waadna ku daysane subla aladii ay subula aladii kuwii jidadkoodii qad wafiqaa la waafajiyey kuwii la waafajiyey xaqa oo cilmiga naafica cilmiga waxtar kale waa cilmiga shareecade iyo camalka saalixa camalka wanaagsan waa sunnada nebiga sala allahu calay wasalam laysugu daray jidkoodii baad ku daysanay haddaad qawaacidda aad fahamtuu ku leeyahy sheekhu sheekhu meeshan wuxuu ku ammaanay qofku inuu cilmiga barto gaar ahaan qaacidooyinka inuu barto qaacida waxaa la yidhahdaa waa hadal kooban oo masaa'il aad u fara badan ay soo hoosgelayaan tusaale aan ka bixiyo qaacidooyinka shareecada ee waaweyn ee shantaa ee inta badan qaacidooyin kale ay soo wada hoos galaan waxaa ka mid a alyaqiinu laa yazuulu bishaki waa noo imaan doontaa insha allah shayga yaqiinta ee la hubaa meesha kaga bixi maaya shaki shay haddaa hubtay hubsiimadaasaad ku socone ilaa hubsiimo kale aad hesho ee adoo shay hubtay wax shakiya meesha kaga saari maysid tusaale ahaan maradaada waad dhaqday nadiifay kuu tahay waxaad ka shakiday maradii makaa wasaqowday makaa nijaasooday mise kaama nijaasoobin waxaad leedahay alyaqiinu laa yazuulu bishaki shayga la hubaa shaki kuma zuulaayo aniga waxaan huba maradeedu inay nadiif ii ahayd hadda waxaan ku shakisanaha ma nijaasooda mise ma nijaasoobin maradeydu waa ii nadiif halkaasaan taagnaana maxaa yeelay alyaqiinu shayga la hubaa laa yazuulu ku zuuli maayo oo meesha kaga bixi maayo bishaki shaki sababtiis shaki dartiis waan weyse qabay waxaan ku shakiyey weysadii ma iga jabtay mase igama jebin xukunku waa maxay alyaqiinu laa yazuulu bishaki waxa la hubaa waxaan la hubin wax laga shakisan yahay meesha kaga bixi maayaan maadaamaan huba inaan weyse qabay oo shakigu u yahay ma iga burto mase igama burin waa weyse qabaa salaadaan iska gelaa waxaan ku shakiyey salaadii duhur ma tukatay mase ma tukan waxaa la hubaa inaanan tukan ah asal ah waxaan ka shakisanaya ma tukatay mase ma tukan haddaba ma aanan tukan alyaqiinu laa yazuulu bishaki waxaan ku shakiyey ragcadii saddexaad miyaad ku jirtaa mase tii afaraad waxaan ka shakisanahay ragcadii afaraad haa waxaa asal ah inaanu tukan ragca afaraad soo maaha shakiga meesha ka saar ragcadii afaraad tuko abwaabta nolosha dhan bay soo hoosgelaysaa qof baan wax ka daysaday waxaan ku shakiyey dayntii ma u celiya mase uma celin asalka waxa waaye qofka wixiis inaan daynsaday oo wixiis aniga isoo aadeen soo maaha waxaan ka shakisanahay wixii ma u celiya mase uma celin haa alyaqiin laa yazuul bishaki wixii inaan u celiyo waay waxaan hubo ah inaan qofkan wax ka daynsaday meesha kaga bixi maayaan shaki wax kasta bal soo qaado hebel muslimuu ahaaye war ma gaaloobo mase ma gaaloobin asalka waxa waaye qofkan waa muslim taasaa la hubay soo maaha waxaa laga shakisanya ma gaaloobi mase ma gaaloomin ha ilaa hubsiima timaado waa mu'min halkaasuu noo joogaa muslimkiisaas waaye qof baan gaalnimo ku ogeyn waa naga tegey shaki baayo war ninkii ma islaamase ma islaamin gaalnimaduu noo jooga alyaqiinu laa yazuulu bishaki waxaa la hubaa shaki meesha kaga bixi maayaan marka qaacidadii hadalkaa yeero ee ahlaa alyaqiinu laa yazuulu bishaki muxuu kuu soo arooriyey intaasu malaayiin mas'alo kuu soo ururinaya salaadii soonkii xajkii dawaafkii nikaaxii ganacsigii wax walba adduun iyo aakhiraba qaacidadu markaa saasay muhiim u tahay shay kasta goonidiisa intaa u bara lahayd qaacidadii baad baranay shaygii guudaad baranay wixii jus-iyaadkii qaybihii baad marka aad ku aad ku tadbiiqinay oo aad ku xukumeen sida aaweed qaacidooyinka faa'iidooyinka leeyihin waxaa ka mid a kow in la xifdiyaa fudud alyaqiinu laa yazuulu bishaki hadda ma aadan xifdino waad xifdiday wax faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah malaayiin kutub intaad xambaari lahayd masaa'ilkaas ay ku qoran yihiin qaacidadii unbaad baranay muu jeedaa malaayiintaa kutub inaad xambaarto markaas waxa waaye waa kaa deeqtumina maxay qaacidadii aad baratay faa'iidooyinka qaacidooyinku ay leeyihin waxaa ka mid ah waa la xasuusa og yahay si sahlan u xasuusanay qaacidadii laakiin masaa'ilkaa faraha badan miyaad wada xasuusan kartaa adiga mar walba maya faa'iidooyinka qaacidada waxaa ka mid a aad muhiim ah qofku qaacido hadduu wax ku dhiso hadalkii iska hor imaan maayo laakiin qofkan qaacido wax ku dhisan hadalkii inuu iska hor imaadaa dhici karta sida aawad waxaa arkay wadaadkii mas'ala la weydiina xukunkeeda waa maxaa lee saasoo saasuu ku leeyahy haddaad tidhaahdo oo sheekhow soo saannuma aha waxaa laga inuu ku yidhi war aan soo hubiyo marka waqti isi laakiin hadduu qaacido ku dhisay iska hor imaan maayo waxay dhahaan ahlu cilmigu qofkan qaacido aan wax ku dhisin hadalkiisu waa isburin karaa laba shay isku mid oo laba xukunoo kala duwan siina maxaa yeele meeluu ka ambaqaadaayo wax ku dhisa ma laha sidaa aaweed qawaaciddu aaday muhiim u tahay sidaa daraaddu sheekhu wuxuu ku yidhi faxris calaa fahmika lilqawaacidi jaamicati almasaa'ili shawaaridi fatartaqi fi lcilmi khayra murtaqa wa taktafii subla aladii qad wufiqa marka qaacidooyinkan ama ha noqdaan kuwa ku saabsan caqiidada waa maadada ugu muhiimsan ha noqdaan kuwa ku saabsan muxuu aha fiqiga ha noqdaan kuwa ku saabsan akhlaaqda kuwa ku saabsan naxwaha luqadda carabiga ama sarfiga kuwa ku saabsan waxa weeye dhammaan funuuntii cilmiga ha noqotee qaacidooyinka ku dadaalow sheekhu ku leeyahy allahu akbar kadib sheekhu wuxuu yidhi marka haadihi qawaacidu nadamtuhaa من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر شيخ حول هذه تاني نص قاركود waxaa ku qoran وهذه tanina marka هذه tani qawaacidu haa waa qaacidooyin ka sifay qawaaciddaasoo nadamtu aan tixay haa qawaacidda aan tixayon gabay ka dhigay waa qawaaciddaasoo ka sifay min kutbi ahlilcilmi cilmiga kuwa u saaxiibka kutubtooda qad xaqiiqde xasaltu aan helay haa qaacidada aan ka helay sheekh wuxuu ku leeyahay tan aan sheegayaahe waa qawaacid aan gabay ka dhigay balse kutubta ahlicilmiga aan ka helay sheekhu meeshan waa tawaaduca ahoo wuxuu ku leeyahay qaacidadan anugu ma aana la imaan cilmigayga anugu kuma gaarin ee culimo igu horreedaan ka soo qaatay anigu waa aantixo gabay unbaan ka dhigo ku leeyahay allahu akbar waxaa ku sugan meesha tawaaduca sheekhu isyaraynta uu isyaraynayo waxaa kaloo ku sugan dadka shay mudan in loo tiiriyo shaygay mudan yihin culummadaas qawaaciddan dejiyey fadli bay leeyihiin iyaga qawaacidooyinka leeyimi in fadligoodii loo qiroo loo tiiriyo oo qofka xaqiisa loo qirto ayay tusinaysaa taa hadday meesha ka dhalatana dad qofkii wanaag kuu sameeya waa la amaal mariyaa nebigu wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam man sanacakum macruufan fakaafi'uuh qofka wanaag idiin sameeya amaal mariya hadda soomaali badan qofka amaal noo sameeya lacag ku siiya hadiyad ku siiya wanaag kuu sameeya cilmi ku bara adduunyo ku siiya shaqo kula raadiya in badanoo ka midu wax ma siino qofkaas ma amaal marino diintu waxay qabtaa qofka wanaag kuu sameeya waa la amaal mariya nebiga sala allahu caleyh wasalam cid kastoo wax siida waxbuu sii jiray sala allahu caleyh waaalih wasalam haddaadan awoodin mar gabal ma awoodid ugu yaraan u duceey qofkaa isaga marka sheekhu culummadii waa u ducaynaa culummadii lacag iyo sii maayo culummada waaba dhinteenba marka wuxuu yidhi jazaaha amaal mariyo hum iyaga culummada iyaga oon qa- ku- qa- eh, kutubtooda aan qaacidooyinkan ka helay yaa amaalmarinaya almawlaa nicmeeyaha Allihii- allihii nicam soomaanan sooma nicmooyinku saaxiibka allaha nicmeeyaha ha amaalmariyo muxuu ku amaalmarinaya ilaahay niman eh, culummada cadiima alajri ajirkiisa weyn iyo walcafwa cafin maca qufraanihi oo dembi dhaaf lala qabo cafintaasoo dhaafidna lala qabo iyo walbiri iyo samafalid ilaahay culummada iyaga ah ee aan qaacidooyinkan ka kutubtooda kala soo baxay ajir weyne badan ha ku amaalmariyo cafin ilaahay ha cafiyo ilaahay dembi dha- ha u dembi dhaafo ilaahay ha u samafalo uu sheekhu leey way u duceyna culummadii allahuma aamiin annagana sheekha laftirkiisan u ducaynaya sheekh sacdi ilaahay subxaana wataala ajir weyn ha ku amaalmariyo oo cafis iyo dembi dhaaf iyo samafal allah isugu daro allahuma aamiin qaacidooyinku marka sheekhu bilaabay wuxuu yidhi anniyatu shartun lisaa'iri alcamal biha asalaaxu walfasaadu lilcamal qaacidada ugu horreed waa taas wuxuu yidhi anniyatu niyaddu shartun waa sharti lisaa'iri alcamal ay likulli alcamal camal dhammaantiisay niyaddu shardi u tahay bihaa sababteeda niyadda sababteeda assalaaxu wanaagga iyo walfasaadu fasaadka xumidu fasaadku lilcamali camalka uu sugnaanaa sheekh wuxuu ku leeyahay niyaddu waxay shardi u tahay camal kasta niyadda sababteeda camalku ama ku suubanaadaa ama uu ku fasahaadaa wuxuu ka ambaqaadaa sheekhu xadiidkii nebiga sala allahu caleyh wasalam uu yidhi innama alacmaalu binniyaat wa innama likulli imri'in maa nawaa qof walba acmaashu niyad bay ku ahaataa qof walbaana wuxuu niyeystuu leeyahy qofkii wanaag niyeysta wanaaguu leeyahy qofkii xumi niyeysta xumi buu leeyahy culimmaduna waxayba ka sameeyeenba qaacidooyinka shantaa midda ugu muhiimsan ayay ka sameeyeenoo waxaa la yidhaha al umuuru bimaqaasidiha arrimaha waxaa loo eegaa ulajeedooyinka laga leeyahay camal kasta marka sha- wuxuu u baahan yahay niyada u baahan yahay camal fiicanaad samayne haddaan niyadaada ilaahay darti ka ahayn ni- wanaag ma aha marka niyaddu camalkay shardi u tahay niyaddu waxay kala saartaa marka ugu horreyda cibaadaadkii iyo caadaadkii waa aad qubaysatay qubayska qaarkii waa cibaado waa janaabo waa waajib waa sunno qaarkiisna qubayska waa caado oo wuxuu qofku u qubaystaa inuu mataqaanaa uu biyaha ku qabowsado inuu isnadiifiyo gaal iyo muslimba waa la qubaystaa marka waa caado markaas niyaddu marka waxay kala saaree ca- cibaadadii iyo caadadii qubayskan aad qubaysatay inuu cibaado kuu noqdo ama caado uu noqdo niyadda unbaa kuu saaree wax niyeyso cibaadad u niyeysato soo maaha cibaada kuu noqday caadad u niyeysato inaad isku tahirido mataqaanaa isku naashnaashto isku qabowsato caado kuu noqday niyadda m- marka waa sidaasay muhiim u tahay waxay keliya niyaddu muhiim ku tahay cibaadaadkii laftirkooday kala saare tamyiis bayna alcibaadaat oo qubayska aad qubaysatay ee cibaadada aad u niyeysatay qubayska a- maxaad u niyeysatay ma waxaad u niyeysatay janaabo ma waxaad u niyeysatay qubayskii waajibkaha ma waxaad u niyeysatay qubayskii sunnadaha haddaad janaabo qabto oo aad qubayskii u niyeysato sunno janaaba kaama dhicin cibaadana ka ansaxi mayso salaadu ka ansaxi mayso haddaad qubayskii u niyeysatay midkii waajibkaa adoo janaabo ay kugu kugu waajibtay janaabo kaama dhicin qubays haddii waajib lagugu lahaa sida jumcadoo kale culamadu isku khilaafaan qaarkood waxay leeyihin waa sunno qubayska jumcada ragga qaarkoodna waxay leeyihiin waa waajib marka kuwa odhanaya waa waajib haddaad u niyeysato sunno kaama dhacayo waajibkii wahaakadaa salaadii oo kale salaadii haddaad gasho waxaad ku kala saari niyaddii ma salaadii faradka ahayd aad tukane mase waxaad tukanaysaa midii sunnada ahayd faradka aad tukatide ma cishaad tukan mase maqrib wahaakada maxaad ku kala saari waa niyaddii marka niyaddu muhiim waaye niyaddu muhiim waaye niyadda marna waxaa laga hadlaa ilaahay darti in wax loo sameeyo kutubada caqiidada iyo kutubu zuhdiga taa ka hadasha marna niyadda waxaa laga hadlaa in cibaadaadkii la kala saaro iyo caadaadkii iyo cibaadaadkii laf ahaantooda kutubta fiqiga ka hadasha matalan salaadii cishahaad gelaysaa laba niyaa lagaa rabaa ilaahay darti inaad u tukanayso istusi waxaanay ka ahayn soo xaadirso niyaddaas waxaa kaloo lagaa rabaa salaada cishe inaad u niyeysato faradna ay tahay marka camalkii wuxuu leeyahay sheekhu bihaa bisababi niyaddii sababteeda assalaaxu wuu ku ahaanaya wanaaggii camalku inuu wanaagsano walfasaadu fasaad camal camalku ugu sugnaado marka niyadda ku dadaal taas waa qaacido qaacido kaloo sheekhu galo wuxuu yidhi addiinu mabniyun cala almasaalixi fii jalbiha wadar'i lilqabaa'ixi Ha, qaacidadan waxaa la yidhaha jalbu lmasaalix wa dar'u lmafaasid diinta dhama ayadana ku taagan baa la yidhi kutubaaba laga qoraba oo qaacidooyinka shareecada dhama masalada loo celiyaba jalbu lmasaalix in dano lagu gaaro diintii wa dar'u lmafaasid dhibaatooyinkan looga hortago sheekhu muxuu ku yidhi marka addiinu diintu mabniyun mid lagu dhisa waaye cala almasaalixi danoo lagu dhisa danooyinka lagu dhisay masaalixda danooyinka fii jalbihaa masaalixdii iyo danooyinkii keeniddooda iyo wadar'i ay dafci ka hortegid lil qabaa'ixi waxyooyinka xunxun laga hortago diintu kulleedu waxay ku dhisan tahay in maslaxad lagu gaaro dhibaatana looga hortago waa kuwa culammada odhanaya diintu waxay ku dhisan tahay taxsiilu lmasaalixi wa takmiiluha wa tactiilu lmafaasidi wa taqliiluha diinta dhan u fiirso wax walba oo diintu amartay ama wanaag baa lagu xaqiijinaya iyo maslaxad mid adduunyo iyo mid aakhiro ama dhibaataa looga hortegaa mid adduunyo mid aakhiro waxaana waxaa tusinaya diintu inay xaq taha wa maadaama diinta axkaamteeda masaa'ilkeedu dhammaan lagu wanaag ama lagu gaarayo ama dhibaato looga hortegayo waa xaq soo maaha sidaa aweed sheekhan ardaygiisii sheekh cuthaymiin raximahullah oo caalimka weynka jaliilka muxuu ku yidhi isagana manduumadiisa usuululfiqi wa qawaaciddu uu ku yidhi wuxuu yidhi addiinu jaaa lisacaadati albashar walintifaa'i ashari canhum waaddarar fakullu amrin naaficin qad sharacah وكل ما يضرنا قد منعه ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة كتاب كاس الله مركز شيخ الدين جاه لسعادة البشر دين توحو يمد سي اللي بانو أقوليو تتكا والانتفاء الشر عنهم والضرر شر إيا اللي اللقا نفيو واللقا ديدو اللقا فوقيو مركز دين تو أساس صلاة إيا صونك إيا حجك إيا حجابك موجد وحا الله أمري dan in lagu gaaro khamrada iyo daroogada iyo tuuganimada waxaa loo diiday balaayo in laga hortago saasuu ku leeyay sheekhu markaasuu sheekhu wuxuu mar hadday sidaa tahay wuxuu yidhi fa in tasaaxam cadadu lmasaalixi yuqadam ilaclaa min almasaalixi wadidduhu tasaaxumu lmafaasidi yurtakabu aladnaa min almafaasidi yuu sheekhu maadaama diinta lagu dhisay in dano lagu gaaro dhibaatooyin looga hortago fa in tasaaxam ka warran hadday dhibaatooyinku isu yimaadaan ama masaalixdu isu yimaadaan maxaa la samaynaa wuxuu yidhi fa in tasaaxam hadday isciriiriyaan cadadulmasaalixi masaalixdii iyo danooyinkii tiradooda hadday isciriiriyaan oo maslaxado fara badan isu yimaadaan tanna waa maslaxad tanna waa maslaxad tanna waa dan tanna waa dan labadii lama wada samayn karo labadii dan labadii maslaxad mid in la sameeyo waayo wuxuu ku yidhi yuqadam ay yuqadam ilaclaa miimka haddaad hoos dhigto waxa waye iltiqaa'i saakinayn asalku waa majzuum waaye lianna in tajzimu ficlayn uulaa waxa waye ficlu shardi taani jawaabu shardi waa ficilka hor tasaaxam marka ficlu shardi waa yuqadam jawaabu shardi waa majzuum nusa qaarka waxaad ku arkaysaa yuqadamu aad arkaysaa yuqadamu qalad waaye yuqadam waaye laga qoraalan yuqadami ala liltiqaa'i saakinayn marka wuxuu leeyahay fain tasaaxam cadad masaalix yuqadam waxaa la hormariya alaclaa midda sarayda min almasaalixi masaalixda ah marka laba maslaxad ayaad rabtaa ayaa kuu timid labadiiba ma wada samayn kartid inaad mid kamida samaysay noqon markaas labadii kama wada tegi labadaba waa u baahnayd haddaad labada wada samayn karin mid inaad samayso soo maaha teed samayna midda weyn baad samaynaysaa maalan qof baa hurdaa la tagtay wuxuu ka kacay qoraxdii intaanay soo bixin inuu ku tukan karo laba ragco wuxuuna u baahan yahay afar ragco inuu tukado labadii ragco waajibka ahayd faradka ahayd iyo labadii ka horreeyday sunnada ahayd adduunka iyo waxa ku jiro dhan ka fiicnayd khayru min addunya wama fiiha laakiin afartii ragco ma wada tukan karo qofkii oo qoraxdii ku soo baxaysa muxuu tukanaa ma faradkii tukana ma sunnadii faradkuu tukanaa maxaa yeele maslaxadan faradka taxqiijinteeda ka weyn midda sunnada in la taxqiijiyo wahaakada ha qofku wuxuu rabaa inuu guursadana waa rabaa cilmi inuu bartana waa rabaa labadiina ma wada samayn karo midda muhiimka u aho eega waxaa laga yaabaa inay muhiim tahay inuu cilmiga barto guurka dib u dhigto waxaa laga yaaba inay muhiim u tahay inuu guursado haddaanu markaa guursan macaasibuu ku dhacaaba marka inuu guurka hormariyo taas waa maslaxooyinkii wuxuu ihi wadidduhu waxaa ka soo horjeeda maslaxaduhu inay isciriiriyaanoo danooyin fara badan isu yimaadaan tasaaxumu lmafaasidi mafaasid isciriiriya mafaasid dhibaatooyin baa isu yimaaday laba iyo wax ka badanoo dhibaa isu yimaaday kama wada faka kartid maxaad samaynaya marka mafaasidda dhibaatooyinka midda ugu weyn baad ka fakane midda yar hadda dan baa ku biday saasuu ku leeyahy wuxuu leeyahay wadiddu waxaa ka soo horjeeda inay maslaxadii isu ciriiriya isu yimaadaan dhowr maslaxo tasaaxum almafaasidi mafaasida isciriirintooda yurtakabu waxaa la koraa al adnaa midda u hoosaysa min almafaasidi mafaasidda dhibaatooyinka adoo baabuur wadda ayaad waxaad ku timid inaad ilmo yar aad baawur ku qaado oo dhibaato u gaarsiido ama bisad ama mukulaal waxaad dhahdaba aad ayada baawur ku qaado ama adigu aas isdisho oo buundada aad ka dhacdo saddexdaa midaa u dhexaysa ma ka faka kartid mid ka mida maxaad samaynaya marka dhibaatooyinka inaad adigu istoogato ama aad bisadda toogato ama aad ilmaha yarkaa toogato yaa dhib yar bisad inaad toogato iyadaa toosu aadee toosu aabbaar ha laba dhibaataa isku timaaday labada dhibaato ka wada fako haddaa awoodo kama fakarti soomaa midda dhibka yar markaas inaad aqbashid waay diintaaday kugu anfice adduunyaday kugu anfice qaacidada iyada ha labalabaynin waxaa jira mar gabal qofku labadii dhib kama wada faka karo haddaba cabir marka cabir saar yaa dhib yar midda dhibka yar qaado oo midda dhibka weyn ka fako sheekhu intaasu marka wuxuu ku caddeeyey masaalixdii iyo mafaasidii culimmadu waxay leeyihiin sheeyaashu waa saddex nooc shay maslaxad miiran ah iyo shay balaayo miiran ah shay maslaxad miiran de maslaxaddii unbaad qaadanaysaa sheegaad hadal ma laha nalxalaala bayin wa iyo shay balaayo miiran ah maslaxad miiran yaa ah ambiyada waxaa ka yimaada waa maslaxad miiran balaayo miiran yaa ah waxa ibliis ka yimaada waa balaayo un weeyaan xataa ibliis markuu saxaabi abu hureyre bare fadliga ayd kursi u bare xataa ulajeeda xun buu ka lahaayo wuxuu raashinkaas mataqaanaa zakada zakaatulfitriga uu dhacayo uga dan lahaa hataa markaa xataa ulajeeda xun buu ka leeyahy calaa kulli xaal marka shaygu hadduu maslaxad wada yahay waa la sameeyaa shaygu hadduu balaayo wada yahana waa laga tagaa waayo waa balaayo shay waxaa jira marka isku jiro wanaagna waa leeyahy xumina waa leeyahy markaas maxaa la eegaa maxaa badan wanaaggu hadduu badan yahay wanaag shayga waa la qaataa dhibbaha ku sugnaado dhibaatadu hadday badan tahay waa laga tagaa maslaxadba ha lahaado hadday isku sinmaan maslaxaddii dhibaatadii asalka in laga tago waa sheeg faraha laga baxo dii kale ciyaar bay noqonaysaa waa meesha uu sheekh sacdi oo qaacidooyinka hore uu ku sharaxo waay kadib sheekhu wuxuu yidhi qaacidadii qawaaciddii shareecada ee shanta ahayd qawaacid alkubra alkhamsa la yidhaahdo mid ka miduu meeshan ka sheegay wuxuu yidhi wa min qawaacidi shariicati taysiiru fii kulli amrin naabahu tacsiiru ayuu yidhi وقاعدة لجلب المصالح وقاعدة المشقة تجلب التيسير وعيري ومن قواعد الشريعة شريعة قاعدون كذا وحاكمة التيسير فضوضين في كل أمر أرن دمنت لفضيه أمر كاسو نابه وأصابه أو كل عي تعصير أدي أي تعصير عسليسين أو كل عدي وكل الشيخ قاعدون كالشريعة وحاكمة فضوضين لفضيه شيء والبأ أدي وقلي شيء والبأ أو أتكين قشي oo cuslaynu gashay in la sahlo shareecada ilaahay qaacidooyinkeeda ka mid ah waxay leeyihin ahlucilmigu diinta ilaahay subxaana wa tacaala laba marba fudayd baa galay waa marka koowaade ilaahay subxaana wa tacaala marka horeba diinta waa fududeeyey wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj buu ilahay diinta culays idiima dhex gelin yuriidu allahu bikum alyusru ilahay ilaahay fududeedu idinla raba alxamdulilah marka salaaddii waa fududahay soonkii waa fududyahay xajkii waa fududyahay cibaadaadkii waa fududyihiin alxamdulilah waxa la is amra wax sahlan waa la samay karo taa waa fududa kadibna waxaa ilaahay sii fududeeyey qofkii duruufu hadday ku timaado oo shaygii fududaa markii hore uu ku cuslaado ayadana waa loo fududeeyey qof maxaa la amray inuu istaag ku tukado tusaale ahaan ilaahay baa u abuuray qofku inuu taagnaado waa u sahlantaa soo maha qofka caafimaad qaba ha alxamdulilah da'da yar istaag ku tuko qofkii istaaggiibaa ku cuslaaday waa xanuunsanaaday ama da'baa ku timi ma istaagi karo istaaguu ka dhacaa waxaa la yidhi fadhi ku tuko waa loo fududeeyey fadhigii waa ku adaya dhinac u tuko wahaakada soonka amar qofka waxaa la yidhi soon qofku waa soomi kara alxamdulilah caafimaadka qaba da'yar soonkiyaa laakiin ku cuslaaday wuu cuslaaday ama waa xanuunsaday ama gaboobuu noqday ama duruuf cuslaydaa ku timid safar baa ku yimid iyo wax lamidka ilaahay waa fuudeeyey soonka iska afur haye markaa qallay karto qallay haddaadan qallay karin hadda fidyaba bixiba ilaahay marka shaygii subxaana wa tacaala shareecada markeeda horena waa sahlay qofka duruuf hadday ku timaadana waa usii sahlay alxamdulilah rabb alcaalamiin kadibna sheekhu wuxuu yidhi walaysa waajibun bilaqtidaari walaa muxaramun maca adiraari ayuu sheekhu wa kullu maxduurin maca daruura biqadri maa taxtaajihu daruura ayuu sheekhu yidhi sheekhu wuxuu yidhi walaysa ma aha waajibun waajib ma aha bilaqtidaari awoodid la'aan walaa muxaramun waxa la xaaraantinimeeyana ma aha maca diraarin u baahigelin lala qabo sheekhu masaladan wuxuu kaga hadlaa laa waajiba maca alcajis wax waajiba ma jiraan tabaryari hadday timaado isla qaacidadii hadda ayay qayb ka mida tahay walaysa ma aha waajibun waajib ma aha ay shay-un shay waajibun waajiba ma jiro bilaqtidaari awoodid la'aan wax aadan awoodin waajib kuguma ah alxamdulilah walaa muxaramun xaaraamna ma aha maca diraarin u baahigelin lala qabo shay aad ka maarmi weyday oo daruura kuu qabatana xaaraan ma aha qaacidada maxaa waa addaruuraatu tubiixu lmaxduuraat wey ama daruura tubiixu lmaxduur waxaa muxaramka ahay bannaysaa qof baa halkaa dhuuntaa waxaa istaaga hilib haddaanuu laqin waa dhimana wax lacabo waxaan ahayna kuma laqi karo khamro unbaa ag taalla waa loo ogolaya inuu ka bado gaalaa waxay dhahaan qofkaan cadcadan kuu jarayna ilaa in naftu kaa baxdo uma uu dul qaada karo haddaadan shirki ku hadlin bay dhaheen waxaa loo ogolayaa kelimada shirka afka inuu kaga hadlo marba hadduu qalbigu uu fayoo yahay waxaa daruuraa qabatay danbaa u qabata waa ka maarmi waaye marka shayga waajibka ah qofka waa ka dhacaa hadduu awood u waayo qaacidooyinkan kulli faahfaahinay leeyihin laakiin waa waa xukun guud waaye shayga xaaraantaana qofku hadduu ka maarmi waayo waa u bannaanaana kadibna sheekh wuxuu sii raaciyey masale muhiima daruurada wuxuu yidhi wa kullu maxduurin ay wa kullu mamnuucin wax kastoo la diiday maca daruurati daruuro jiritaankeed wax kastoo maxduur mamnuuc ahaa daruuro markay jirto waa bannaan yihin soo maaha biqadri maa intii in la eg baa la banneeyo waaye taxtaaju ay u baahan tahay u intaa addaruuratu daruuradu shaygii daruuro lagu bannaystay wuxuu ku leeyahy sheekhu inta loo baahan yahay oo daruuradii ay meesha ka baxaydo unbaa lagu bannaysanaa mar hadday daruuradii meesha ka baxday shaygii xaaraantinimadiis ku laabanaa qofkii hadda aynu dhahnay dhuuntaa hilib kaga taagan yahay khamrada ku laq marka uu ku dejiyo hilibkii iska sii cabi maayo maxaase u sii cabaynin hayra baaqin waxa weeye walaa aadin marka hore shay waxaan daruuro ahayn inuu xaaraana inuu u dhowaado maaha markay daruuro u noqotana inuu ku talax taga maaha waa inuu daruuradii kaga ekaysto waay kullu maxduurin maca daruura biqadri maa taxtaajahu daruura kadibna sheekhu wuxuu yidhi qaacidada aan ku khatimayno wa tarjicu alaxkaamu lilyaqiini falaa yuziilu shaku lilyaqiini watarjic waa u laabanaya al axkaamu axkaamtu xukunadu lilyaqiini yaqiin bay u laabanaysaa axkaamtu yaqiintay u laabanaysaa oo falaa yazuulu ma zuulinayo ashaku shakigu faacil waaye lilyaqiini yaqiintii zuulima wixii la hubay shaki ka saari maayo meeshii qaacida haddaan ka soo hadlayna waa qawaaciddii shantaa ka mida alyaqiinu laa yazuulu bishak ama laa yuzaalu bishak marka axkaamtu hubsiimay u laabanay wax la hubo wax la hubo waxaa la xukumay leeyihin culummadu sidaasoo kale ghalabatu danni sida u badan ee loo malaynaayo wax waa lagu dhistaa diinta ilaahi subxaana wa tacaala ilan wax walba yaqiintooda lama dul istaagi karo ha cibaadaadka marka laga hadlayo falaa yazuulu haddaba zuuli maayo oo fusuuli maayo ashaku shakigu lilyaqiini yaqiin falaa yuziilu ma zuulina ashaku shakigu lilyaqiini yaqiin zuuli maayo tusaalaha soo marnoo kale maradaydii waan dhaqay nadiifa ahayd soo maaha shaki baa yimid war jidka markaa marayday baabuurtan meesha marayday jidkaan eeyuhu ku kaadseen iyo bani'aadamka iyo saxaara waxuun iyo nijaasu taallo baabuurka ma kugu soo firdhiyey oo maradii makaa nijaasooday mase kaama nijaasoobin ah ka shakiday waxaad hubtay inay maradu nadiif ahayd soo maaha hadda shaki wuxuu taagan yahay ma nijaasooda ma nijaasoobin soo maaha maradaada waa kuu daahir oo shaki yaqiin meesha kama saaraayo waxaan yaqiin ahayn yaqiinta meesha kama saarayaan marka masaladan waa masale aad iyo aad u muhiimsan ah alyaqiinu laa yazuulu bishaki intaan ku ekaynaynaa wallahu aclam wsala allahu wasalam wbaaraka cala nabiyina maxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin